degmada waaciya ee gobolka karkaar ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayay koob kubadda cagta ah oo loo qabtay toddoba kooxood oo kala matalayay degmooyinka gobolka karkaar munaasabadda soo xiritaanka waxaa ku sugnaa maamulka gobolka karkaar madax ka socotay xiriirka kubadda cagta puntland ciyaartooy iyo guddoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta puntland cabdixakiin maxamuud cismaan iyo guddoomiyaha degmada waaciya axmed xasan barre ayaa ka warramaya tartankan iyo marxaladihii uu soo maray runtii waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dhammaan reer waaciye iyo taageerayaasha ka soo qaybgalay ama kooxihii ka soo qaybgalay dhammaantood runtii xiriirka kubadda cagta puntland ahmiyadda ugu weyn ay leedahay waxay weeye inay geeyaan ciyaaraha kubadda cagta heer degmo heer gobol iyo xul qaran oo reer puntland loo sameeyo
koobkii degmooyinka gobolka karkaar ee muddada saddex iyo tobanka beri ah ka socday garoonka ciyaaraha ee degmada waaciye waxaan leenahay ilaah baa mahad oo dhan u sugnaatay kadib waxaan u mahad celinaynaa xiriirka kubadda cagta ee puntland iyo heer gobol waxaan u mahad celinaynaa shirkadda isgaarsiinta golis oo runtii waxa weeye koobkan martigelintiisa iyo maamuuskiisaba lahayd waxaan u mahad celinaynaa dhammaan gudiyadii ka soo shaqeeyey diyaarinta iyo habsimo socodka intii cayaaruhu socdeen iyo garoonkaba qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay munaasabadda lagu soo xirayay tartankan ayaa sheegay inay muhiim tahay in la joogteeyo isdhexgalka dhallinyarada
intaa ka gadaal waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo kooxda ku guulaysatay koobka gobolka karkaar ee degmada xumbays hambalyaan leeyahay insha allah waa u qalanteen sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa kooxda kubadda qardho oo iyaguna nasiibkuu ka hiiliyey rikorayaal waa nasiib waa goolqulaad waa qof uu nasiib u hiiliyey iyagana hambalyaan leeyahay kubaddii wanaagsanaa run ahaantii sboortisku waa hadyad gaara oo bulshada ku jidha oo islamarkaana la rabo inaynu dardar gelinno kulligeen ka qaadanno kulligeen nu door muhiima ka qaadanno anoo ku hadlaya afka ganacsatada gaar ahaan shirkadda golis waxaan shirkaduhu diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan mar walba horumarinta sboortiska iyo dhallinyarada
aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno maalgelinno shirkadda sumgaas mar walba waxay u taagan tahay garab istaagga iyo gardaadinta ubaxa soo kacaya hadday tahay dhallinyarada oo ay kow ka tahay koobkan ay maalgelinayso siday cayaarahan ama koobkan u suurtoobin lahaa runtii markii aan imanaynay halkan iyadoo ay ka xarsan tahay laba casho keliya ayaa lagu soo wargeliyey waaciya in lagu qabanayo cayaarta labadaa casho ayaa ku diyaargarowday marka waxaa maanta mahaddaas ay halkaa aynu ku nimi waxaa iska leh dhammaan maamulka waaciye iyo shacabka waaciye oo isku duuban aad baa ugu mahad celinaya aynu u dabaaldegayno koobkii degmooyinka gobol karkaar oo maanta aynu fiinalkeedii joogno ilaahay baa ku mahadsan gaar ahaan waxaan leeyahay ciddii soo daadihisay iyo mas-uuliyaddii saarrayd degmada waaciye xidhiirka kubadda cagta iyo dhammaan degmooyinkii cayaarayey maamulkii gobolka ciidamadii ammaanka sugayey kooxihii cayaarayey dhammaantood waxaan leeyahy waa mahadsantihiin si kastaba gebagabadii munaasabadda ah ayaa kooxda degmada xumbays la guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah oo ay bixiyeen shirkadaha ka howlgala gobolka karkaar